بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo isbeddel ku samaysay qorshaha amnigeeda qaranka iyo washington oo ku dhawaaqday inay hoos u dhigayso muhiimadda ay u leedahay qaaradda afrika nidaamkii la riday ee bashaar al asad oo qorsheynaya in gudaha waddanka suuriya uu ka dhiso maleeshiya taabacsan oo maamulo gobollada dhaca xeebta iyo xoga soo baxaya oo sheegaya in nidaamkaasi uu moosko ka qorsheynayo qalalaasa mar kale ka dhaca gudaha waddankaasi dabargo' xagga taranka ah oo ku sii xoogaysanaya qaaradda yurub iyo faransiiska oo ka mid ah wadammada kaalmaha hore uga jira qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in isbeddel lagu sameeyey istaraatiijiyaddeeda amniga qaranka iyadoo xukuumadda trump uu hogaamiyey ay soo bandhigeen isbeddello waaweyn uu ku yimid siyaasadda washington ee qaar ka mid ah wadammada caalamka maraykanka ayaa hoos u dhigaya saameynta uu ku leeyahay qaaradda afrika isagoo sidoo kale hoos u dhigaya muhiimadda ay u leedahay mandiqadda bariga dhexe sida ay muujinayso istaraatiijiyadda cusub ee amniga qaranka maraykanka iyadoo sidoo kale isbeddello lagu sameeyey hababka washington ay ula tacaamulayso dowladaha reer yurub sidoo kale dowladda maraykanka ayaa markan muhiimad gaar ah waxa ay siinaysaa qaaradda laatiin amerika haddaba istaraatiijiyaddan cusub waxa ay maraykanka kaga dhigan tahay iyo isbeddelka ay ku keeni karto qorshaha trump ee ah amerika awalan waxa ayna la falanqaynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsantahay suheyb aqalka cad ee looga arrimiyo dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa eh, xalay wuxuu soo saaray eh, istaraatiijiyadda cusub ee lagu wajahayo amniga qowmiga ah ee dowladda maraykanka Eh, waxayna istaraatiijiyadani u khaas tahay donald trump oo faafinta rasmiga ah ee xukuumadda ayaa lagu soo saaray En, istaraatiijiyaddan eh, waxay daaha ka roogeysaa en, meelaha maraykanka muhiimka u ah iyo meelaha aan muhiimka u ahayn en, cidda uu colaadinayo waktigan oo trump eh, xilkiisa ay ka dhiman tahay saddex sannadood iyo dhowr bilood En, ugu horeyn eh, trump wuxuu istaraatiijiyadiisa dhanka amniga qaranka maraykanka ku sheegay eh, mid horumarsan oo waafaqsan en, aragtiyada caalamkan eh, isagoo halbeeg kaga dhiganaya in wax walba uu ka hormarinayo masaalixda dhaqaale midda amni ee maraykanka waana en, halkudhigii uu kusoo galay doorashadiisii hore en, afartii sano ee hore xilkan u hayay iyo afartan sano ee hadda ee xilka inuu hayo isaga u qorshaysan En, qodobada ugu muhiimsan ee trump ku aadan en, amniga qaranka waxaa ka mid ah in eh, uu sameeyo horukac dhaqaale iyo istaraatiijiyad ku salaysan eh, masaalixda eh, amniga gaar ahaan militariga dhaqaalaha iyo dhisidda een dowladaha ugu yeera dowladaha saaxiibka ah een ugu horeyn haddii aan ku bilowno ee, qaaradda yurub een istaraatiijiyadan waxay xoojinaysaa taageerada la siinayo ee, siyaasadda dowladaha ay maamulaan xisbiyada midigta fog ee xagjirka loogu yeero een isagoo yiri waxaan ilaalinaynaa xadaaradda qaada- qaaradda yurub Ee, sida la ogyahaba trumpa wuxuu si aad ah ee, kaga soo horjeedaa een, xisbiga dimuqraadiga maraykanka kaasoo afkaarihiisuna dibadda een, taxaaluf la leh yurub badankeed waxay taxaaluf la leheeday een, xisbiga ee, dimuqraadiga ee maraykanka hadda wuxuu leeyahay waxaan xoojinaynaa xadaaradda reer yurub oo ula jeedo in ee, la taageero dowladaha ay maamulaan ee, kooxaha midigta xagjirka ah ee trump xisbigiisa ku fikirka ah een, isagoo eh, adeegsanaya een, alfaad cunsuriyadeed Eh, dokumentigana waxaa lagu sheegay in wax isbedel weyn ah uusan ku imaanin arinta ururka nato Een, tani waxay dhibaysaa dowladaha qaaradda yurub oo hadda ximaayo ka haysta maraykanka dhanka amniga iyo dhanka sirdoonka iyo xataa milatariga marka ay wajahayaan dhanka eh, ruushka trump waa uu khafiifiyey wuxuu taageerada yurub kusoo koobay inuu taageerayo xadaaradda waxa ugu yara ula jeedo in ahdaafta een, dadka cadaanka ah ninka cad oo kale in isaga uu taageero oo xisbiga trump ee jamhuuriga kuwa ku fikirka ah ee midigta fog ah uu taageerayo una nuqsqaamiyey een, awooddii een, isbaysiga nato Een, meeshan waxaa kaloo eh, ku duugmaya eh, rabitaankii ukraine oo ahaa in ururka nato ay ku biirto Eh, waxaana meeshan fursad ka helaya eh, dowladda ruushka oo cadaawaddii kala dhexaysay een, maraykanka hadda u muuqata in uu yara khafiifiyo trumpa isagoo ujeedkiisa u yahay in eh, ukraine uu heshiis kala galo kadibna macdanta qaaliga ah eh, uu dhurto Een, isla istaraatiijiyadan waxay sidoo kale sohiba ku baaqaysaa in la taageero een, kooxaha wax iska cabinta waxaa loogu yeeray ee gudaha ee qaaradda yurub oo loola jeedo in la xoojiyo uun een, kooxaha midigta fog ee la dagaalamayo libereeliyiinta ee bidixda arrinta yurub eh, taageerada uu ku wajahayo marka la eego waxay dhabarjab ku tahay een, ukraine oo loolan kula jirto eh, ruushka Een, mana iclaaminin in taageeradii oo Ru- eh, yurub uu siinayey ee dhanka amniga ahayd eh, uu wax ka bedelayo inuu sare u qaaday iyo in hoos u dhigayo halka reer yurub ay filayeen inuu sare u qaadi doono maadaama ay weerar culus kala kulmayaan ruushka Een, arrinta ugu muhiimsan ee sohiba waxay tahay in Trump istaraatiijiyadda inteeda badan xooga uu ku saaray inuu xoojin doono een, awoodda Maraykanka ee Amerika. Qaaradda Amerika waxaan ognahay inay u qaybsanto Amerikada Koonfureed iyo Amerikada ee, la isku yiraahdo Amerika Latiniya iyo waqooyiga Amerika oo ka kooban Maraykanka, Mexico iyo Canada. Ee, Maraykanka, Mexico iyo Canada hadda awood een, ujeedku ma ahan. Wasiiqada Trump waxaa ku xusan in qaaradda Latin America ee oo mowqic istaraatiiji ah ku taalo haymanada Amerikaanka oo ku xoojin doono Een, wa ficlanna waa waxa hadda miiska u saaran oo tusaale ahaan eh, hadda wuxuu doonayaa inuu weeraro wadanka Venezuela ujeedkuna wuxuu yahay in meesha uu ka saaro xukunka een, mucaarsan Washington sidoo kale wuxuu doonayaa inuu la wareego dhammaanba marinbiyoodada eh, qaaradda eh, America sida Panama oo kale Eh, bilowgii een, madaxtinimadiisa xilliganna wuu sheegay inuu la wareegi doono oo dowladda Panama wuxuu ku qasbay inay ka fasakhato dhammaanba heshiisyadii horumarinta kanaalka Panama ee kala dhexeeyey eh, Shiinaha haddii aan nimaado qaaradda Aasiya een, Maraykanku wuxuu hoos u dhigay khilaafkii iyo colaadii kala dhexaysay Shiinaha wuxuu ku sheegay inuu yahay eh, xaliif istiraatiiji ah oo dhanka dhaqaalaha ah Eh, wuxuu yiri waa tartan dhaqaale ayuu nagula jiraa laakiin sidaas eh, oo ay tahana een, uma aragno cadow halis ku ah amniga qowmiga Maraykanka waxaana samayn doonaa inaan cilaaqaad dhanka ganacsiga aan la samaysano wuxuu soo qaada Taiwan eh, oo wasiiqadu ay sheegayso in eh, uu doonayo Maraykanku in wadcigeeda hadda sida uu yahay ay ahaato oo waxa aan laga bedelinin Eh, Japan iyo Kuuriyada koonfureedna uu taageero ka siinayo dhanka difaaca oo inay Taiwan difaacaan haddii xaalad ay ku timaado meeshaas waxaa ka cad in Maraykanku uu ka fogaanayo isku dhac toos ah oo la galo een, dowladda Shiinaha Een, madaxweyne walba marka maraykanka uu xilka uu qabto wuxuu la yimaadaa een, sida uu u maamulayo wadanka iyo sida uu ku dhaqayo trumpna ee, wuxuu hadda cugsaday een, xeer uu soo saaray madaxweynihii hore ee maraykanka ee sanadii kun sideed boqol saddex iyo labaatanki isagoo eh, ugu magac daray mabdaa monoro kaas oo ameerikada latiniga ah ka dhigayey meesha ugu muhiimsan ee awoodda maraykanka eh, ay taalo lana doonaya in lagu waasiciyo Eh, sohayb haddii aan imaado dhanka eh, mandiqada bariga dhexe iyo qaaradda africa een, wasiiqada ama dukumentiga amniga qaranka ee maraykanka waxaa ku cad in hadda maraykanku uusan eh, kaalinta koowaad siineynin africa iyo bariga dhexe oo laogyahay inay tahay meel aad u qasan oo dagaalo muddo sanada ah ay ka socdaan Een, xis- een, eh, xilfiga sahyusaliibigana ah ummadda eh, islaamka oo ku gumaysanayay muddo ku dhow boqol sannadood Een, wasiiqada waxaa ku cad in maadaama eh, maraykanka iyo yuhuudda ay wiiqeen awoodda iiraan hadda maraykanka uusan xooga sidaas u saaraynin mandiqada bariga dhexe isla markaasna een, shidaalka iyo tamarta uu ka helo mandiqada khaliijka ay uusan wax badan ku siisanaan doonin maraykanka Eh, sidoo kale waxaa eh, lagu sheegay wasiiqada in qaaradda africa marka ay tahay oo kale xaaladdu ay sidaas ay sii ahaan doonto oo dowladaha afrikaanta ah ee maraykanka uu taageero ay ku koobnaan doonaan in kaalmooyin uu siiyo Een, waxaana muuqanaysa in hadda owlowiyaadka maraykanka uu ka jeediyey mandiqada loo yaqaano eh, bariga dhexe iyo eh, qaaradda africa ujeedkiisuna uu yahay in eh, uu- oo uu ku luwafidsado een, qaaradda latin america oo la dareemayo in eh, hadda maraykanka uu ku fogan yahay wadanka venezuela oo ah wadanka ugu kheyraadka badan ee qaaradda america Een, meeshan waxaa ka- eh, hadda ku cad in trumpa uu qaaday wax cagsi ku ah een, wasiiqadii amniga qoomiga maraykanka ee joe biden Eh, marka dalaalaad iyo fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyey Een, siyaasiyiin iyo jenaraale hore xil uga soo qabta maraykanka ayaa dhaleeceeyey kuwana waa ay bogaadiyeen aad ayaana eh, loo falanqeynayaa africa oo kale marka aan nimaado waxaa muuqata in maraykanku hadda uusan diyaar u ahayn in eh, ruushka iyo shiinaha oo kula loolamo qaaradda africa eh, bariga africa oo kale eh, waxaa ka jira loolano isdiidan oo u dhexeeya quwado caalami ah sida etoobiya iyo uganda oo isku dhinaca eh, masar iyo eh, dowlado kale oo iyana eh, isku dhinaca sidoo kale turkiga ayaa galaangalka geeska africa eh, ku jira maraykanka marka waxaa u muuqata in hadda uu eh, ku fooganaan doono eh, qaaradda latin america iyo loolan dhanka dhaqaalaha oo shiinaha la galo Eh, xataa shiinaha eh, colaadii kala dhexaysay ee maraykanka xoogaa hoos ayuu u dhigay tani waxay muujinaysaa in amerika eh, jabkeedu uu soo dhowaaday oo ay arrin maxalli ah ee diiradda saarayso halka eh, arrimaha caalamiga ah iyo loolanada waaweyn ee muddo ka badan labaatan sannadood ay ku guda jirtay Een, waxay xoojin kartaa un baa laleeyahay een, halku-dhigedii hore ee ugu hadaaqayay oo ahaa in amerika uu xoojinayo waxaan ognahay in markii uu xilka qabtay oo lacago canshuuro xaddhaaf oo kusoo rogay dowladaha xataa maraykanka ay isku dhowaayeen sida ingiriiska een, faransiiska jarmalka ee, canada iyo australia Een, istiraatiijiyadiisi dhaqaalahana wax kama bedelin waa sideedii laakiin waxaa muuqata in ee, halku-dhigidii ee, amerikaanka ee istiraatiijiyadooda amniga qaranka labaatankii labaatankii sano ee lasoo dhaafo oo ahaa waxaa loogu yaro alxarbu cala iraab ama la dagaalanka argagixisada hadda eh, uu ka nuqsaamay markii lagu magiciisiibay jabhadaha dagaalka een, sirdoonadiisii een, lagu mashquuliyey dagaal aan dagaalkooda ahayn Een, hadda eh, oo amerikaanku ay dareemeen in waxa danta u ah ay tahay in loolanada een, albaabada u garaacaya ay ku lug lahaadaan sida eh, qaaradda eh, america oo kale oo shiinuhu uu soo galay oo dowlado waaweyn oo ay ka mid yihiin venezuela cuba iyo panama oo mashaariic waaweyn oo horumarino oo dhanka dhaqaalaha uu ka sameynayay hadda maraykanka wuxuu leeyahay quwadaha caalamiga ah uma ogolaan doono ee qaaradda eh, ee america marka waxaa muuqata in taraajuc iyo dib u dhac ee maraykanka tanu ay ku tahay marka loo eego quwadaha eh, soo koraya ee ku loolamaya eh, qaaradaha kala duwan ee dunida
نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka caalamulyom qaybihiisii dhexana waan isla soo gaarnay waxaa soo baxaya warbixinno hor leh oo tooshka ku ifinaya xasuuqyada ba'an ee dhowaan maleeshiyaadka imaaraadka taageero r s f ay ka geysteen magaalada alfashir ee xarunta gobolka daarfuur ee dalka suudaan wargeeska the guardian oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee ka soo baxa waddamada reer galbeedka ayaa warbixin uu daabacay saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ku soo bandhigay sida magaalada alfashir ay isugu beddeshay kawaanka bini'aadamka wuxuu faahfaahin ka bixiyey khasaaro culus oo gaaray dad shacab ah kadib markii lix isbuuc ka hor magaalada alfashir ay qabsadeen maleeshiyaadka r s f iyadoo meydad badanna qaar la gubay qaarka kalena lagu guray godad waaweyn sida lagu ogaaday kadib baaritaano cusub oo la sameeyey xubno ka tirsan baarlamaanka dowladda ingiriiska ayaa soo bandhigay xogo ay sheegeen inay heleen oo tilmaamaya in saddexdii isbuuc ee lasoo dhaafay keliya magaalada alfashir lagu dilay ugu yaraan lixdan kun oo qof the guardian ayaa sidoo kale sheegtay in boqol iyo konton kun oo qof oo kale la la'yahay tan iyo markii r s f ay qabsatay magaalada lix iyo labaatankii oktoobar kuwaasoo ilaa iyo hadda aan la helin meel ay jaan iyo cirib dhigeen iyadoo laga cabsi qabo in dhammaan dadkaasi iyaguna la xasuuqay sawiro uu qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinayay suuqyadii camirnaa ee alfashir oo gebi ahaanba haawanaya muuqaalkooduna isku beddelay sida kawaanka xoolaha oo kale iyadoo dadkii halkaasi isaga qaxay la dhibaataysan yihiin macluul aad u daran xeeldheerayaal u dhaqdhaqaaqa waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha oo uu wargeesku soo xigtay ayaa dhacdada alfaashir ku tilmaamay mid ka mid ah dembiyadii dagaal ee ugu xun ee ka dhacay suudaan muddada soddon iyo labada bilood ah ee ay dagaalladu ka socdaan kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa afar boqol oo kun oo qof islamarkaana saddex iyo toban milyan oo ruux ay ku barakaceen بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaabaalkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta kusoo qaadanaynaa warbixin ka hadlaysa wadahadal dhanka taleefanka ah oo mar kale dhex maray trump iyo maduro iyo shuruudo adag oo uu soo bandhigay madaxweynaha venezuela xilli qadarna qaab dhexdhexaadin ah ay doonaysa in ay kusoo faragelisa xiisadda wargeeska the telegraf ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in mar kale madaxweynaha dalka mareykanka iyo dhiggiisa venezuela uu dhex maray wadahadal socday muddo shan iyo toban daqiiqo ah kaasoo daaranaa dhinacyo kala duwan dhinacyadu waxay isku mari waayeen arrimo dhowr ah nicholas maduro ayaana soo bandhigay shuruudo u muuqday kuwa aanan suuragal uga muuqan dhanka trump sidaba ay saxaafaddu tibaaxday intii wadahadalka uu socday trump waxa uu si cad ugu adkaystay ayay warbixintu tiri in maduro uu xilka iska casilo islamarkaana uu si deg deg ah uga baxo gudaha venezuela waxa uu sidoo kale madaxa aqalka cad mar kale ku celiyey in maduro iyo saraakiishiisa ku xeran ay heli doonaan damaanadqaad amni ilaa inta ay ka baxayaan waddanka sidoo kale inta wadahadalka uu socday ayuu trump sheegay in maduro gebi ahaanba uu ka baxa dhulka latin america the telegraf warbixinteeda oo sii socota ayaa tibaaxaysa in donald trump uu doonaya in madaxweynaha venezuela gebi ahaanba loo raro dhanka ruushka ama shiinaha hase yeeshee nicholas maduro ayaa u muuqday intii wadahadalka uu la qaadanayo donald trump mid dhan weliba ka biyadiidsan shuruudahan waxauna dhankiisa soo bandhigay qodobo uu ku sheegay in laga doonayo donald trump in uu fuliyo haddii uu doonayo in uu helo maduro oo xilka ka degay waa tan koowaadee ayuu yidhi in la sii daaya ilaa laba boqol oo milyan oo hanti ah oo uu maraykanku ka xanibay nicholas maduro iyo in cafis siyaasadeed loo fidiyo ku dhowaad boqol sarkaal oo ka tirsan ciidanka venezuela sidoo kale waxa uu maduro diiday in uu ka baxa guud ahaan qaaradda latin america waxauna taasi beddelkeed sheegay in uu ku sugnaan doono waddamada saaxiibada dhow ay yihiin sida kuuba ama kuwa kale ee ku yaala latin america maduruna waxa uu dalbaday damaanad qaad amni oo buuxa in uu ku helo dalalkan uu tegi doono the telegraph waxa uu yidhi shuruudahan uu soo bandhigay madaxweynaha venezuela waxay si aad ah uga caraysiiyeen donald trump waxauna ku adkaystay in uusan ogolaan doonin xitaa hal shardi oo ka mid ah shuruudahan isagoona soo celiyey a d c uu caanka ku ahaa trump marka uu ka hadlaya dowladda venezuela ee ahayd in ay ka ganacsato daroogada waxaase intaasi sii dheeraa markan ayay warbixintu tidhi in washington ay gebi ahaanba dowladda venezuela u aqoonsatay waxa ay ugu yeertay urur argagixiso waxay intaasi ka dambeeyey wadahadalka ayaa gebi ahaantiisba isku rogay mid uu hareeye buuq iyo qayle ka soo yeertay labada dhinac isagoona intaasi ku soo idlaaday dhanka kale iyadoo xiisadda labadan dowladood waa maraykanka iyo venezuela ay sidan usii kordhaysa marba marka ka dambeysa dowladda qatar ayaa bilowday dadaallo ay ku sheegtay in ay ku doonayso in ay ku dhexdhexaadiso labada dhinac xukuumadda dawxa ayaana doonaysa in maduro ay ku qanciso in uu ka baxa dalka islamarkaana uu dib u dejin buuxda uu ka heli doono gudaha dalka qatar balse taasi ayaanan u muuqan mid suuragal ah ayay leeyihiin falanqayaashu olole lagu maalgelinaya ilaa konton kun oo askari oo laga wada gudaha dalka suuriya iyo dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo ay sameynayaan xubno saameyn xoogan ku lahaa dowladdii bashaar al asad ee la riday iyo burburin lala damacsan yahay nidaamka suuriya hadda ka arriminaya sida wargeysyo fara badan oo uu ka mid yahay the business standard ay ka soo xiganayaan wakaaladda wararka ee reuters waxaa shaaca laga qaaday dhaqdhaqaaqyo militari iyo kuba siyaasadeed oo ay wadaan xubno saameyn ku lahaa xukuumaddii bashaar al asad ee la riday dabeecadii sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan kuwaas oo hadda ku sugan dalkii dibaddiisa balse gudaha dalka suuriya iyagoo maqan ka maleegaya qorshooyin ay doonayaan in gebi ahaanba ay degalka kaga tuuraan nidaamka hadda ka arriminaya gudaha dalka suuriya waxay warbixintu tibaaxaysaa in xubnahan uu hogaaminayo taliyihii sirdoonka milatariga xukuumaddii uu hogaaminayo bashaar al asad iyo hantilaha raami makhluuf oo adeer u ah bashaar al asad labada nin ayaa karkarinaya qorshe ballaaran oo ay ku maalgelinayaan askar gaaraysa ilaa konton kun waxayna doonayaan in ay ku abuuraan kacdoon cusub oo ay dhidabadiisu ku xoojin doonaan gobollada ay ku badan yihiin bulshada calawiyiinta gaar ahaan kuba dhaca xeebaha suuriya waxay labadan rag dhisayaan ayay warbixintu tidhi milatari gaar ah oo aanan sinaba u hoostegin nidaamka cusub ee suuriya ee talada la wareegay bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay laba kun afar iyo labaatan waxaa saxiifadda xogteeda oo sii socota lagu yidhi makhluuf iyo xasan waxay maalgeliyeen in ka badan konton kun oo dagaalyahan oo ku kala firiirsan xeebaha darduus laatika xums xama iyo xadka lubnaan waxayna isku dayayaan in ay helaan saameyn milatari iyo tan bulshaba dhanka kale waxay warbixintu tibaaxaysaa in ogaal uu u leeyahay nidaamka suuriya waxa ay wadaan raggan sidaasi daraaddeed ka hortagooda waxaa loo adeegsaday khaalid al axmed oo horay sarkaal sare uga ahaa nidaamkii bashaar al asad waxuuna qaaday dhaqdhaqaaqyo uu doonaya in xabsiga uu ku soo dhigo shakhsiyaad fara badan oo ku lug leh qorshahan balse weli waxaa jira ayay tiri kumanaan dagaalyahano ah oo dhaqaale fara badan qaadanaya si loo rido nidaamka suuriya hadda ka arrimiya dabargo-a dhanka taranka oo kusii xoogaysanaya yurub iyo faransiiska oo kaalmaha hore waqti xaadirkan kaga jira arrinkan wargeeska ka soo baxa dalka faransiiska ee lemonde ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in dalka faransiiska uu wajahayo xaalad dadyari ah iyadoo ay sii yaraanayaan marba marka ka dambeysa shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha kala duwan iyo shaqooyinka caadiga ah warbixin dheer oo saxiifadda ay baahisay ayaa lagu iftiimiyey hoosudhac ballaaran oo ku yimid tirada dadka ku nool dalka faransiiska middan oo ay horseeday dabargo ku socda dhanka taranka arrinkan waxa uu sababay ayuu wargeesku yidhi in ay yaraadaan ilihii dhaqaalaha ee nidaamka bulshada dadka da-da ah ayaana waddanka ku soo batay kuwaas oo uu daryeelkoodu qarash fara badan ku baxaya sanad walba sida wargeesku uu tibaaxaya dalka faransiiska ayaa waqti xaadirkan kaalmaha hore kaga jira waddamada yurub ee uu dabarga-a xoogan ku socda marka laga hadlayo dhanka taranka xogtu waxay muujisay in dadka da-aaddoodu ay ka weyn tahay lixdan iyo shanta sane ay noqon doonaan ilaa saddex meelood meel ka mid ah dadka ku nool waddanka faransiiska sannadaha soo aadan hoosu dhacan ayuuna wargeysku yidhi waxa uu saameyn ku yeelan doonaa miisaaniyadda guud ee waddanka adeegyada bulshada iyo awoodda dhaqaale ee faransiiska madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa mar sii horeysay sida warbixintu ay tibaaxaysa waxa uu sheegay baahida loo qaba in kor loo qaado taranka tan iyo markii hadalkan uu ka dhawaajiyay ayaana lagu waramayaa in wax isbeddel ah aanan laga dareemin dalka faransiiska marka laga hadlaya xagga dhalmada lemonde waxa uu intaasi ku daray in go'aamada qoysaska ee dhalmada ay si aad ah u adkaadeen waayihii dambe labada qof ee qoyska ku midoodayna ay qorsheenayaan in keliya ay helaan laba ubad ah dhanka kale bishii julaay ee sanadkan xog uu baahiyey euro stad ayaa muujisay in dhimashada yurub ay sanad weliba ka badan tahay dhalmada weliba in ka badan hal dhibic saddex milyan oo qof gunaanadkii waxaa warbixinta lagu yidhi faransiiska maanta waxa uu ku jiraa marxalad adag oo u baahan qorshe deg deg ah shiinaha oo ballaarin ku sameynaya kaabayaashiisa milatari ee yaalla xadka uu la wadaaga hindiya iyo warbixin cusub oo soo baxday saacadihii lasoo dhaafay sida uu baahiyey wargeeska ameerikaanka ah ee wall street journal shiinaha ayaa ballaariyey kaabayaashiisii milatari ee xadka uu la wadaaga hindiya ee dhanka buuraha himilaya waxayna xukuumadda beijing halkan ka dhistay garoomo diyaaradeed oo ay u adeegsan karto diyaaradaha casriga ee dagaalka sidoo kale kuwa aanan duuliyaha lahayn ayay warbixintu tibaaxaysaa in ay adeegsan karaan garoomadan sidoo kale waxaa halkan laga dhisay goobo lagu diyaariyey gantaalada waxburburiya iyo kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka waxayna warbixintu soo bandhigtay sawiro dayaxgacmeedku uu qaaday sida warbixintu ay muujinaysa xukuumadda beijing waxay doonaysaa in dhanka xadka ay ku yeelata awood milatari oo ka sarraysa midda hindiya new delhi ayaana lagu waramayaa in waqti xaadirkan aysan awoodin dhisidda saldhigyo la mid ah kuwa shiinuhu waqti xaadirkan uu ka hirgelinayo dhanka aagga buuraleeda himilaayo marka loo eego milatari ahaan waxa uu shiinuhu sidoo kale ka hortegayaa in xadka hindiya ay la wadaagaan ay noqoto meel wakhti kasta laga soo weerari karo waxaana saldhigyadan himilaya ay sidoo kale loo adeegsan karaa howlgallada kormeerka ee lagula soconayo dhaqdhaqaaqyada saldhigyada milatari ee hindiya guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحينا hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى